sala allahu calaa muxamadin wacalaa aalihi wa saxbihi wasalam amaa bacd bal marka u horraysa hala iscafiyo aan iscafinno meelahan oo kale marka la yimaado waxyaabaha shuruudda roobdoonta u ah waxaa ka mid ah madaalimta in la celiyo dadkii isdulmiyey oo cirdigooda qofba qofka kaleeta uu dulmiyey inay iscafiyaan qofkii walaalkii maal ka galay oo ka qaatay oo ka dhacay ama ka haday inuu u celiyo ama ka cafis dalbo haddii ayna waxyaabaha helin roobdoonteennu nuqsaan bay noqonaysaa maanta way ka duwan tahay ciidaheenna labadeenna ciidood roobdoonta ilaahay wuxuu inoo ku jideeyey abaar markayna ku dhacdo oo aynu dareenno abaar roob la'aan biyo la'aan in ilaahay aynu barinno oo aynu isu soo baxno inaynu ilaahayn barinno waa maalinka diinteennu ina amrayso iyadoo la basaasaysan yahay in la yimaado meesha dhar aan qurux badnayn la soo xirto masaakiinta la soo saaro ducafada la soo saaro dadka ehlu sharafka ah la soo saaro culimmadu ay soo baxaan waayeelku ay soo baxaan carruurtu ay soo baxaan intaa waxaa loo soo saarayaa ma garan karno axad ducadii markuu ilaahay baryo laga ajiibi lahaa qofkuu yahay ilaahaynaynu barinno marka ilaahaynaynu ka barinno abaarta iyo kulaylka ina haysa in ilaahayna ka qaado waxaynu u baahannahay jeebka inaynu isu furno dadka masaakiinta ah dadka reer miyiga ah oo waxa ugu daran oo haysaa maanta ay tahay biyola'aan ciddeenna wax lagu tuhmayo ama wax awoodi karta qadartuu awoodi karaa in kastaba ha ahaatee in jeebka aynu furno oo dadka masaakiinta ah iyo dadka baadiyaha ku baaba'aya inaynu u gurmano culimmada wacdigii inoo dhammaystay ilaahay ha ka ajarsiiyo islaamkana waa inala hadlay ducadiisii ilaahay ha inoo aqbalo qof kasta oo muslimana ilaahay ducadiisa ha inoo aqbalo waxaan rabaa laba kelmadood inaan ka idhaahdo dhacdooyinka dhacaya saynu ognahay waddankeenna waxaa ku soo batay dhacdooyin aan horey u dhici jirin oo fol oo kufsi ah weliba kufsiga dil loogu daray dadku waxay u jeedaan nin laamihii ku shaqo lahaa dadka dembigaa galay iyo dawladdu sidii ay cadaaladda u keeni lahayd dembiga qofku markii uu galo ama sharcigeenna islaamka ama waxyaabaha qaanuunka dawliga adduunku uu ku heshiiyey waxaa wax looga dejiyey oo ilaahay ciqaab uuga dejiyey si dadkii kaleeto ay uga badbaadaan qofkii dembigaa galay markii ciqaabtii lagu qaado xikmadda ku jirtaa waa sa horta saa inaynu ogaanno wey dhacdo foolxun baa shire magaalada ka dhacday awalla kuwa ka horreeyey baa jiray tii u dambaysana xalay dhacday shalay dhacday waxaan ka codsanaynaa marka si dadka dembigaa galay ciqaabkoodii loo dadejiyo oo sharciga la hor keeno laamaha dacwada galalkii dacwada gacanta ku haya inay dedejiyaaniin dhibtu waxaynoo ka imaanaysaa oo dadku ay ku hadlayaaniin arrimahan waxaa sahlaya kaysaskii iyo dembiyadii ay galeen baynu la daahaynaa mugdaynu haysanaynaa hal sanoy qaadanaysaa kays qaadan karaa bil ama labaatan beri dadku waxayna ka sugayaan marka cadaalad dadka inaanu ku qaadno haddii arrintaa aan la dedejin maxkamadaha gacanta ku hayaa waa inay dedejiyaan dadka kaysaskooda si i d-du waa inay dedejiso dadkii dembiyadan galay si sharciga loo hor keeno oo loogu qaado haddii taa la waayo waxaynu isu sheegaynaa waxba kama jirto qof kastaa wuxuu doonuu samaynaya kufsigaa badanaya dilkaa badanaya dhacaa badanaya laamaha kaysaska gacanta ku hayaa waa inay dedejiyaan dadkan kaysaskooda waa inaysan jiidin haddii aynu rabno dadkan cadaabtooda inaynu marin wa- waxaan in sha allahu tacaala rajaynaynaa dadkii dembigan galay sharciga in la hor keeni doono kuwa waxaa sameeya kuwa ka dambeeya ee damacsanaana ay kuwaana qaadan doonaan taa intaasaan uga baxayaa Eh, kelmad kale waxaan ka horanayaa takfiirka takfiirka aad baa looga hadlaya takfiirku waa arrin daahiro ah oo faaftay oo puntland ku faafaysa sidii sheekh cabdirisaaq sheegayey waxyaabaha shuruuddooda ka mida bay ka mid tahay ninka xaaskiisay ka kaxaysanayaan gabadhuu dhalay bay ka kaxaysanayaan hooyadiisay ka kaxaysanayaan dadkii faamiliga ahaa bay kala kaxaynayaan nin waxaa lagu barbaarinayaa ilmihii dadkan inay gaaran yihiin ninkii bay xaaskiisa ka kaxaysanayaan waxaa loo tusayaa xaaskan inaysan ku xirnayn oo ay gaalo tahay ama iyadii baa loo tusayaa ninkan inay ka tagto kaysadkaa waxyaaba badan oo dhacayna waa jirtaa waxaannu damacsannahay haddii allaydmo annagoo la kaashanayna cidaha ay khusayso wasaaradda cadaaladdu ay damacsan tahay maayarka iyo annagoo la kaashanayna haddii allaydmo iyo arrimaha gudaha in qaabkii hore oo waxu socdeen oo takfiirku u faafayey aanu ka hortagno waxaannu ka hor istaagi doonnaa inay madaaris furtaan waxaannu ka hor istaagi doonnaa haddii alla idmo inay masaajida furtaaniin waxaannu ka hor istaagi doonnaa haddii alla idmo ase dowlad ahaan annagoo isku dhammaystiran xaruma inay yeeshaaniin ay shara ku qabsadaan takfiirku waa aswa'u firqa oo fil caalam maanta saaran wey firqo ka xume ma jirto sababtoo iyagu diintii bay kaa fasahadinayaan iimaankii bay kaa fasahadinayaan nin dadkii ehelka ahaa oo isku qoyska ahaa bay kala kaxaynayaan nin wiilkiibaa abbihii gaalaysiinaya xaaskiibaa ninkeedii gaalaysiinaysa ninkiibaa xaaskii gaalaysiinaysa arrimahaas oo dhan wax badan baanu ka wadnaa wax badan baanu rabnaa inaanu ka qabanno haddii allaydmo idinkana waxaa rabnaa shacab ahaan haddii allaydmo inaanu u gacansiisaan arrintaas inaad soo sheegtaan meelahay degan yihiin meelaha ay joogaaniin meelaha ay doonayaan inay wax ka dhistaan inay dacwadoodu faaftaannu ka hortegay haddii allaydmo u diidi mayno inuu tukado inuu masaajid galo laakiin waxyaabahaanu kala dagaalamayno haddii allaydmo waxay tahay waxyaabaha mabaadida ay aaminsan yihiin ee faasidka ah oo sharciga islaamka aan waxba ku lahayn sidaan uga hortegi lahayn qoraxdu waa kulushahay inaynu kululaanno baynu maanta meesha u nimi kulaylka yarkaan baynu ka cabanayna hadda naarta allana waa damaysaa ilahay ana ka badbaadiy haddaynaa kululaan oo dhididku uusan ina ka socon oo aynaan dareemin maxaanku idhaahdaa kulayl iyo rafaad aynaan dareemin dee roobdoonuma aynaan soo bixin waa inaan iska dulqaadanno waxyaabo badan baa iska jira masaajidada qunuudda waa in laga wado oo roobdoonta markaan ka tagna awalba waa ka socotay waa inay noo socota haddii allayno ilaahay naxariis baan ka rajaynaynaa deg dega inuu siiyo iyo raxmad baynu ka rajaynaynaa haddana waxaan ku soo dhowaynayaa madaxweyne ku-xigeenka kusimaha madaxweynaha masar axmed karaash kusoo dhawow